الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين baabu qowli النabiyi slى الlahu عalيه waslم bal wuxuu baabaysan yahay rasuulka ilaahay qowlkiisii uu yihi laa taqadamuu macnaa laa tataqadamuu ha kala horeynina ramadaana bisha ramadaan bisawmi yowmin maalin soomkeed walaa yowmeyni laba maalmood soomkood oo markaa ramadaan soo gelayso bal dee suga saynu axaadiistii xalay ku soo aragnay bisha biladkeeda suga wey markaa idinkoo leh yaanay ramadaan wax ka midii idin dhaafin ama ixtiyaadba u jeeda maalin ama laba cisho ha sii soomina idinkoo ramadaan ugu talagelayo dee ixtiyaadkeedi iyo bal waaba intaasoo ay waxa weeyaan wax intay bishu qarsoonto ay maalm maalin a furtaan iyo waxa ad leedihiin bal taas buu baabkeedii yahay xadaثna abu bkr بn abi shaybata و abu kuraybi qaala abu bakri xadaثna wakiicu can caliي bni mubaaraki can yaxya bni abi kahiiri can abi salamata can abi hurayrata radي allahu canhu qaala anahu qaal sanadku waa dad inoo soo horeeyo inu hore usoo wada maray marka abu hurayra ayaa wuxuu yihi qaala rasuulu اllahi slى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay baa yidhi laa taqadamuu kollay ficilka asalkiisu laa tataqadamuu buu ahaa laba tood baa mudaarica xagga hore ku wada sugnaa taasna waxay keentay iqtisaar ahaan in midkood loo xadfo waana wax dee badan taasi oo iqtisaar ahaan ama iyadoo la gaabsanayo naaran taladaa tataladaa buu ahaa tanazalu lmalaa'ikatu tatanazalu bay ahayd markaa tanna waa taasoo macnuhu waa laa tataqadamu wey ha kala hormarina ramadaana bisawmi yowmin walaa yowmayni ilaa rajulu nin uun mooye kaana ahaa yasuumu mid sooma sowman soom oo ruuxii isagu soom soomi jiray caado soom uba lahaa ayaamihii uu soomi jirayna ay waafaqeenba ramadaan markaa maalin ama laba cisho ka hor iyo maalmahan soomka ramadaan hortii la isu diidaya ay waafaqeen kaasi isagu dee ramadaanku talagelkeed iyo ixtiyaadkeed umuu soomahayna caadadiisii buu ku socdaaye falyasumu kaasi ha iska soomo kaa looma diidayo وxadaثna yaحyى بن bشhr الxarيiriي qaala xadaثna mعaawiyaة yaعnي بn slaami معaawiyaة بn slaam بn abi slaam marar baynu soo aragnay وxadaثna بn الmuثنى qaala xadaثna abu amir abu caamir الcaqdi weeye qaala xadaثna هisham وxadaثna بn الmuثنى وبn abi cmra qaala xadaثna cabdالوahaabi بn cabdالmجid xadaثna أyub وxadaثnي زhayr بن xرb qaala xadaثna xuseyn بn mحamedi qaala xadaثna shaybanu kulhm can yaحya bn abi kahiiri lafti inoo soo socdaa ma jiro xadiiskuna waa xadiiskii hore ee war dee ruwaadii iyo asaaniidii xadiidkaasi lahaa kulhm dadku ujeedaana waa mcaawiyaة بn salaam oo iyo hishaam dastawaa-i oo markaa isna dariiqa labaada ayubu sakhtiyaani oo dariiqa saddexaada iyo shaybaan ibn cabdiraxmaan inaxwi oo dariiqa ama afraada afartoodaasi waxay ka wariyeen can yaxya ibn abi kahiirin sida dee markii horeba caliy bnu mubaarakin ilhanaa-i uu isaguba uga wariyey yaxya ibn abi kahiira waa shan nin oo shantuba yaxya ay xadiidkii ka warinaya yaxyu xadiidku isugu imanaya duruqdiisu بhda اإسناaد isنaadkuna waa yaحya بن abi kaثيr abi سلمة بn cabdiلرحman عan abi hurayraةa baa isنaadku ahaa naxwahu waa xadiidkii hore mid laba mid ah weeyaan oo de haddii aanu alfaadaha qaar kaga duwan yahayna xadiidku macnihiisii ayuu leeyahay kollay duruqdan uu sheekhu xaalaynayana e aimada kale ayaa kutubtooda duruqda kuba soo saaray oo alfaadaheedu waa alfaado kollay ee duruqda kale kuba sugan ama mustakhrajaadkii kitaabkan haba noqoto abu nucaym ama aimadii kale xadiidkan la wadaagsaday haba noqoto ee isagu dariiq markuu sen matigiisii sheegay intii kalena waa kan ku kaa kale un ku yaxaaleeyey ama tii hore bal xadiidka baabkii intanu inoogu badhan yahay waxaa inoogu sugan nahyin laynaga nahiyayo rasuulka ilaahay ummadda uu kaba nahiyayo rabadaan inay kala hormaraan maalin ama laba cisho soomkood ruuxii aan markii hore caado uu lahaa oo maalintaas ama labadaasi ay waafaqday aanu jirin oo ruuxu maalan hadduu wuxuu soomi jiray isniin iyo khamiis baabuu soomi jiray taas oo kale ayuu soomi jiray maalintii ama maalinna waa soomayey maalinna waa furiyay sida soomkii nebi daa-uud oo kale maalintii uu soomayey ayaa waafaqday maalintan ama labadan cishee rabadaan ka horeysa dee kaasi ixtiyaad rabadaan umuu soomahayne raatibkiisii horuun buu watay markaa kaa isaga nahyigani isaga uma yaalo oo isagii looma diidaya uu iska soomaya laakiin wixii aan ka ahayn in la daayo soom la soomo markaas ayaa ah xadiidkani mid laynoogu diidayo oonu bannaanaynba kolley arrinta loo diidayaana dee qaaliban soomka noocaase ruuxu uu iska bilowdo waqtiga caynkaasa isagoon hore u soomi jirin waxa qaradkiisu yahayba ixtiyaad waa intaasoo yaanay rabadaan wax ku dhaafin iyo hadhowna laga aamin maaha waxaan iyadii ka mid ahayn in lagu ziyaadiyo taasba nooc ziyaaday noqonaysaa rabadaan soomkeedna iyo dhammaadkeedna waa taa aynu xalayba soo aragnay inuu bishan kuba xidhan yahay marka wixii kaloo dhammidee tanaduc ayay noqon oo tanbaa deeto si aan rabadaan wax ka mid a haddana marka dambe loola xidhiidhin ayaaba laynoogu diiday bal xadiidku kolley markaa muxuu keenayaa haddii maalinta dee shacbaan ugu dambaysa bishii dee ay soddonka shacbaan ahayd weeye adigu maalinta habeenka dee soddonka noqonaysay bishii la arki waayo ama cirku daruur ha lahaada ama yaanu lahaanee kol haddaan ru'yadii sugnaanin oo cid shahaadadooda la aqbala aanay caddayn bisha aragtideedii bal xataa haddii dadka qaar ay kuba sheekaystaan maalintaa waa maalintan yowmu shaki laba yidhaaho bal markaa taasna inaan la soomahayn oo dee laysu diidayo wuxuu soo gelayaa halkan aan haynee ah taqadamuu rabadaana bisoomi yowmin walaa yowmeyn kolleyna jamaahiir alculamaa qowlkood weeye imada qaarkood baa waa sida xanaabilada ayaa dee walow laba riwaayo kale oo madhabkii uu jiro laakiin riwaayadan de ay kuma fatwoodaan ee madhabkana markaa loo nisbeeyo ayaa waxaa yoomkaa bal u dambeeya shacbaan ee ay dee markaas waa habeen habeenkii soddonaad weeye hadday samadu saafi tahay oo waxa la yidhaaha daruurtii bishii bay qarisay aanu jirin iyada markaa lama soomayo ayay dhahaan ama madhabkaasiy laakiin haddii daruur ay leedahay oo suurtagal ay tay dee bishii dadkaba inay intay bilatay dadka daruurtani ay kaba qariso waa ixtiyaadoo yoomkaa waa la soomayaa rabadaan ahaan baaba loo soomayaa bay dhahaan kolley ibnu cumar baana taa lagaba soo naqliya walow dee wax ka duwanna uu leeyahay se bal xadiidku kolley dee maaha riwaayaadkii kala dunaaya tirada buuxiyana waa taas qadara soddonkii u qadarana waa taa aynu soo maray masaladana xalay qeyb waan kaba soo aragnaye laakiin dee sia jamaahiir alculamaa ay kuba tegayaan ayaa inaan xataa dam saas baaba noqotay aan la soomayn oo bishii haddaan la arag dee lama soomayo soomkiina in lagala horeeyo maaha bal xadiidka tay noogu suganna waa maalin iyo laba in lagala horeeyo intaa wax ka badan miyaa lagala horeyn karaa kolley xadiidka mafhuumkiisa haddaan eegno inay hadduu labadan cisho ee rabadaan kusoo dhowaa ma shacbaan ugu dambaysa uu kasii horreysiiyo ixtiyaad rabadaan maaha istiqbaal rabadaanna maaha markaa taa inaan loo diidayn hadduu soom sunna iska soomayo soom aanu caado u lahayn raatib aanu lahayn uu soomayo kale waana se in badan oo ahlucilmiga ka mida qowlkoodu iyo nahyiguu ku kooban yahay maalin ama laba cisho ka hor laakiin waxaa jirta oo madhabka shaaficina qowlkooda mashhuurka dee qowlka laba haba lahaadeen ama weji labaad haba lahaadeene in nahyigu ka bilaabmayo iyo diidmada soomka laysu diidayaa shan iyo tobanka shacbaan ma kol haddii niska shacbaan lasoo gaadho hadduu soom hore u socday uu ku xidhayo xidhiidhinayo looma diidayo yidhaahaan laakiin lix iyo tobanka habeenkaa lix iyo tobnaad iyo wixii ka dambeeya ruuxu mase kol haddaanu soom uu caado u lahaa aanay ahayn soom ka horeeyo u socduu ku xidhiidhiyey aanu jirin dee qallo iyo nadar iyo wuxuu u soomaya aanu jirin nafligiisaasaa waqtigaa lama soomayo ayay dee qowlkaa shaaficiyadu bal markaa la ega dee wejka aada ugu mashhuurka kolle xujadoodna waxa weeye xadiid asxaabu sunan dee bacdigood ay wariyeen oo idan tasafa shacbaanu falaa tasuumu ama dee shacbaan hadday kala badhanto ha soomina xadiidku waa xadiid abu hurayra ibnu xibaan iyana way saxiix yeeleen koley calaa bnu cabdiraxmaan can abihi can abi hurayrata nuskada macruufka ahayd weeye barhkood baa nuskada yar ama dee yar daciifiyo taas idhaaha xadiidkan ayaa caaridaya xadiidkaasi saa daraaddeed kaas kuma camal falayno laakiin dee qolooyinkaasaa shaaficiye ciddika waxay u arkeen inaana wax mucaaradii jirin arrinkan waa mafhuumuun bal matalan uu nahyigu waktigaa ka bilaabmayo midna waa ixtiyaad rabadaan buu noqon taasna ruuxu kol haddaanu soomkaa u socday ama mid hore la xidhiidhiya ama raatibuu lahaa aanu ahayn rabadaanna ay soo dhowday si aanu uba daciifin oo isagoo dee quwo iyo nashaadle rabadaan ay ugu soo gasho ayaabay tahay in looguba diidayo oo way barhkood dee kaba dhiga nahyiga taxriimkuna waa labada cisho taa kalena karaahay noqon waa sida imaamka ruyani la idhaa iyo iyagoo labada xadiidba camal siinayo sidaa isugu geynaya yar noocan mafhuumkiisa iyo kaa kale manduuqiisuna wuu jiraaye bal adugu waxaan leenahay nahyigu waa kan in waxaa kaloo jirana bal xadiidkaa kaloo dee aimada qaarkood ay saxiix yeeleenna waa jiraa dee hadduu inoo sugnaadona keenaya shacbaanba qeybteeda dambe ruuxii aan raatib u lahayn ama soom hore aan la xidhiidhinayn inuu soomkii la iska daayo rabadaan si loogu sii diyaar garoobo oon looga daciifinay iyadoo ruuxu quwadiisii leeyuu nashaadaysanyo oo soomkii dirbaba aanu sii daalin ama aanu kusii caajisin soomkii ugu soo galo baabun ashahru yakunu tiscan wa cishriina bishu waxay noqotaa sagaal iyo labaatan cashar ama axaadiistee duruq badan lahayd iyo aanay badnaaninba ayaynu xalay casharkaba bedankiisa qaatay macnahana wuu lahaa axaadiis macnihii leh ayaa dee kuwii aan ahaynba haba noqoto kuwo kale inoo soo socda malaa waxay keenaysayna xagga munaasabada iyo tartiibtu xagga munaasabadu in baabkani uu halkaa hore raaco uu baabkaa hore ka mid noqdo amase uu kuba xigo waayo n waa axaadiidaynu xalay soo marnay kuwa noocoodii ah ama waxay faa'iideynayeen inoo faa'iideynaya ayaa baabkan inooguba imanaya oo markaa kollay daahirka xagga munaasabada tartiibta malaa waxay ahaydba inay jaanibkaa hore ama baabkaa hore isu raacaan bal waa axaadiis iyadna macnihii loowa kuwan xadaثna cabd bn xumaydi qaala akhbarana cabdالrazaq qaala akhbarana macmar can الzuhriy أن النبي صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahay أqsma uu dhaartay anlaa ydkula inaanu u gelin buu ku dhaartay calى أزwaajihi haweenkiisa shahra bil aanu guryahoodaba tegin buu ku dhaartay qaala زuhriyu زuhri baa wuxuu yihi faأخbaranii curwaة can caaئiشhaةa radي الlahu canha markaa hore زuhri baa leh waa taabici weliba waa taabici yar oo dee waa taabicigii marka la eego waa qeybtii ama waa taabici yar baan odhan karnaa walow dabaqa ay ka dambayso taabiciintii kasii ee kuwii ugu dambeeyey ay kaba dambeeyaan isagu kuwaa ka roon yahay saxaabigii uu xadiidka ka maqlayna ma sheegin waa kan oo rasuulka ilahi odhartay lakin xadiidku dee xadiidkan ayuunbuu kaba mid yahay maaha inuu mursal intan hitee waa sida curwa can caaisha ayuu kuba warinayaa kolle xadiidkan duruq cadiiduu leeyahay halkan waa ku kooban yahay isagoo dheerna waaba inoo iman doonaa mar kale iyo dalaaqiyabuu kuba iman doonaa waana kan imika sanadkiiba dhameeyey oo caaisho cid baa uba dhaxaysa curwa wuxuu iigu warramay caaisho iiga warramay annahaa qaalat inay tidhi lamaa madat isagoo rasuulka ilaahay dhaartay oo dee sabab keentay bay ahayd oo ku dhaartay inaanu guryaha dumarkiisaba u dhowaan oon u gelin bil weliba bil baanu dee isagu ku qayday dhaartii ayaa waxay tidhi lamaa madat markay tagtay tiscan wa cishruuna leylatan waa sagaal iyo labaatan habeen oo dee maalmahoodiina waayo carab habeenka ayay taariikhda ama dee tu'arikhule markay noqoto habeenaday wax ku taariikheeyaan yoomku tabac buu u yahay habeenkaa horeeya marka waa sagaal iyo labaatan habeenoo maalmahoodii ay la socdaan acuduhuna waanan tirinayay bay tidhi oo dee kolley rasuulkii ilaahay dee ishtiyaaqan lahu iyo dee tani way kuba adkaydo way raagsatay oy muddadii baa kuba dheeraato dee tay kolba habeenkii bay tirinaysay habeen habeen bay u tirinaysay acuduhuna waan tirinayay bay leedao waan dabdinayeen ayuu dakala calaya ii soo galay rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa ii soo galay qaalat waxay tihi bada bi dee kalley waa manziladii ay kuwa lahayd agtaysa waani igu bilaabay oo dee markii muddadii dhammaatay dhaarto ayuu dee gurigii ugu horreeye uu yimi iyo haweeneydii haweeneydii ugu horreysuu gurigeedii yimi caaishay ahayd oo anuu igu bilaabay faqultu waxaan idhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow innaka adugu aqsamta waad dhaaratay anlaa tadkhula inaanad gelin calaynaha shahran haddaan dumarka nahay bil aanad noo soo gelin ayaad kuba dhaaratay wa innaka adigu dakhalta waad gashay min tiscin wa cishriina dee waa min tiscin wa cishriina leylatan madatine waa taa tidhi lamaa madat tiscin wa cishruuna leyla sagaal iyo labaatan habeenun baaba imaka dhammaaday iyotay haysatee bil marka la idhaha waa soddon inay tahay acuduhuna arrinkuna maaha inaan sheeke ama taas anigu aan dee xaggaa wax igaga jiraan ee waan hubaayo waan tirinayey habeenadaan tirinayay faqaala rasuulka ilaahay baa wuxuu hi salawaat ullaahi wasalaamu calayh ina shahra bishu bal haddii aan ka dhigno rasuulka ilaahay markaa uu dhaartay bil madaxeed inay ahayd oo waktigaa dee habeenkii kowda ay ahayd dhaartu intay dhacday inuu galay ashan waxaan ka dhigaynaaba cahdiya walow dee axaadiid kale aan xalay soo maray oo dee aan lahayn xasrigan imika ma aha uun in bishii taa lagu xasrinayo labadii daraf ee waa xaggii yarida iyo badnida mid ahaan xasrigu kuba yimi oo waa xaggii qilada ee macnuhu waxa weeye sida riwaayaad kaleba kuba yimi aan xalay soo lahayn dee bishu sagaal iyo labaatan way noqotaa siay soddonba u noqoto bal iyadoo taasi ay jirto waxa haddaan imika ka dhigno bil madaxeed inay ahayd dee waxaan bishan buu sheegayee ashii ayaan cahdiye ka dhigaynaa oo markaa macnuhu muxuu noqon ina shahra ina hada shahr wey bishani ee bishii dhaartu dhacday ee uu markaa rasuulka ilaahay guryahana kaba maqnaa waa bishani markaasoo ashii baan cahdiye ka dhigaynaa waa bishan markaa mucayankaa maxuudka ah ee aan dhaartay an idinka maqnaa tiscan wa cishruuna sagaal iyo labaatan weeyo sagaal iyo labaatan bay ku dhammaato dee iyagii waaba intaasoonay bishii arag bal nasaa-i iyo baaba waxaa kuba yimi nasaa-i inuu dee jibriil baa igu warramay bishu inay sagaal iyo labaatan tahay markaa haddaba bishani sagaal iyo labaatan weeye taas baa rasuulku yidhi oo taasay ku dhammaatay bal markaa waa de walow inuu hore waxyaala inoogu horreeyeen tanna waa macno aan leenahay imika halkan xasriga aan kuba baari karno iyada tan oo macnaha xalay aan soo sheegna aan ahayn macnaa bishani maaha bishu dee si guudba sagaal iyo labaatan bay u noqotaa haddaan taa nidhaahno dee sagaal iyo labaatan way noqotaa dee soddonna way noqotaa haddii aan xalayba soobray noqon waa bishan mucayanka ee maxuudka ee dhaartu dhacday tiscan wa cishruuna sagaal iyo labaatan weeye dee sagaal iyo labaatankiina waa tan oo waan maqnaa markaa bishii way dhammaatay sidaasaan usoo galay bal xadiid kolley dhaartiisa iyo umuuro ku tacalluqsani waa taan leenahay halkan bisha iyo inay sagaal iyo labaatan noqoto ayuun baaba imika baabkan maqsuudkiisu yahay laakiin rasuulka ilaahay dhaartiisii iyo dumarkan ama iilaha oo kale iyo qasamka jaanibkaasa hadduu iilo yahayna taa xukumkeeda iyo wixii sababtan keenay rasuulka ilaahay ugaba dhaartay inuu guryihiisii ama dumarkiisii uu guryahooda taga iyo umuurahaasi waa umuuro qaybo kaba midi kitaabka ay kuba iman doonaane laakiin bal asbaabihii waxaa kaba mid ahaa iyadoo dumarkii rasuulka ilaahay intay kulmeen kolley khayra iyo hinaasana waa jiraye laakiin ay weydiiseen rasuulka ilaahay inuu nafaqada iyo masaariifta u kordhiyo wuxuu waasiciyo si haddee dadkii kale markii dhaqaaluhu ay kordheen ay yeeleen oo kale oo rasuulka ilaahay bay ku ordheen iyagoo tanna wada goostay oo doonaya dee tawsico iyo nafaqo ziyaado ah oo markaasaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dhaartay inaanu guryahoodiiba iman waana iyada markay xagga nafaqada noqoto ti markaa rasuulka ilaahay markii waqtigii muddadii uu ka maqnaa ay dhammaatayna ee muddadaasna waxaa soo degtayba aayaddii takhyiirka suuratu axzaab ee ilaahay subxaanaه wa tacaala amre rasuulka ilahi waxaa tiraa dumarkaada aad ku tiraa in kuntuna turidna alxayaaةa اdunya fatacalayna matickunna wausarixkuna saraxan jamiila oo takhyiirka uu yimi macnaa dumarkaaga dooransi hadday adduunyo iyo raaxadeed iyo mataacay doonayaan khalaas de waynu kala soconaynaa mutcan idin siin waanan idin sii dayn haddii dee ilaahay iyo rasuulkiisa iyo daarta aakhira ad doonaysaana dee taa ajri badan baa leedihiin oo markaasa rasuulka ilaahay caaisha oo ugu yarayd buu ku bilaabay isagoo xataa ka dalbay bal inaanay degdegin ee horta aabbayaasheed aabaheedii hooyadana ay la tashato dee iyada waxay tihi ma arrinkan aan kala tashanayaayo rasuulka ilaahay bay dooratay dumarkii kalena halkii bay mareen oo dee taasi waa mid dee kollay arrin kalena way jirtay oo kollay kal keentay umuurtan oo ahayd iyaga kuwa khaasay ahaayeen caaisha iyo xafsay noqonayaan markay xafsa sirtii ay faafisay oo kale taas arrintii dee suuratu taxriimna qisadii kuba timi ama qisadii maariya dee kollay qiso casalna way jireenoo riwaayaadka kuba yimi taas oo kale oo ah dee warkii iyo sirtii faafinteedii oo kale oo aayaadka ugu horreeya suuratu taxriimna ay kuba soo degeen bal taasna way ahayd oo bal waxaan leenahay asbaabahaasi way jireen rasuulka ilaahayna salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh u dhaartay axaadiista qaarkood baa halkan aqsama bedelkeeda aalaa baa timi khaasatan riwaayada umu salama iyo anas iyo riwaayadood aalaa baa timi aalahana marka la eego al-iilaa curfiga fuqahada marka la eego waa qasam gaara waa qasam makhsuusa oo ah dee ninkoo kaba dhaara ka dhaarta haweenaydiisii inaanu asal ahaan ubaba tegahayn la kulmahayn jimaac ahayn ama se dee afar bilood iyo wax ka ziyaadsan kaba dhaarta taasna dee xukumkii ilaha ayay leedahay axkaamta kala duwan lahaa suurat lbaqarana dikrigiisu liladiina yuluuna min nisaa'im tarabusa arbacati ashhur ay kuba timi bal lafdigaasi haddaba waxaan leenahay lafdigaasi waa tan oo aqsama iyo xalafa riwaayaadka kale kuba yimi ayuu ku xambaaran yahay maha rasuulka ilaahay walow lafdigu dhacay waa si macnihii luqada ahayd oo iiluha in looga jeedo xarif mudlaqown waa dhaar un ee aan looga jeedin dhaartan khaaska oo riwaayaadka aalaha halkan kuba yimi tan un bay kuba xambaaran yihin bal haddaba bishu sagaal iyo labaatan bay noqotaa sagaal iyo labaatankina way dhamaadeen xadaثna mحamed بn rumxin qala akhbarana layth وxadaثna qtaybaة بn saciidi wlafd lahu qala xadaثna layth can abi الزubayr عن جابر رضي الله عنه أن رسول أنه قال جابر بن عبد الله baa yihi أبو زبيرna محمد بن مسلم تdrslna waanu soo yar hadlay khاaصة layث بن سعد markuu wax ka warinayaba waxaan adigu yihi rasuulka ilaahay ba kana رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay wuxuu ahaa اعتزla mid dheeraaday نiساء haweenkiisa شhهرa bil buu ka dheeraaday fakharaja calayna markaasaa wuu soo baxay oo fii tiscin wa cishriina waa fii tamaami tiscin wacishriina markii sagaal iyo labaatan habeen ay buuxsameen ayuu rasuulka ilaahay halkii gurfadii ama mashruubadii uu dee keligii joogaa uu markaa isaga ku gooni lahaa uu iskaga ho-an jiray ayuu ka soo baxay faqulnaa waxaan idhi isagoo dee guryihiisii tegayo weye waxaan idhi inama alyowmu yoomkan aan joognaa tiscin wacishruuna waa sagaal iyo labaatan oo adigu dee waa yoomkii baa sagaal iyo labaatanaad baa markaa dhammaaday sida dee lafdiga cayshaba lama madat tiscin wacishruuna leylatan waa sagaal iyo labaatankii faqaala wuxu uhi rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh inama shahru bishu waana bishan mucayankaa macuudkaa baan leenahay ee dhaartuna dhacday wasafaqa wuxuu isku dhuftay ama isa saaray biyadayhi labadiisii gacmood halaasa miraarin saddex goor waxabasa waanu laabay oo dib dhigan weeye isbacan waaxidatan waasaynu xalayna suulkaan soo marnay far keliya fi laakhirati markii saddexaad oo macnuhu inama shahru intuu yihi dee halkii imaka khabarka dhacaysay ficilkan buu rasuulka ilaahay ku kaaftoomay oo inama shahru tiscin wacishruuna waa sida lafdigaa hore ama alfaadaba aynu soo aragnaye lakiin inama shahru intuu yihi ayuu ishaaradii laba yimi ishaaradani maqaamkii tiscin wacishruuna bay gashay oo bishu waa intaas ujeeddadu maaha bil kastaaba waa bishan mucayankaa ayaaba intaas ahayd wey waxabasa isbacan waaxidatan fi laakhir markaas fi laakhirati waa maradii saddexaad weeye inay gacmihiisa markaa tadbiiqaa laba imanaya xdثnي hاrون بن عبد الله وحجاج بن شhاacير qال xdثnا حجاج بن محمد qال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول وحجاج بن محمد الأعور المسيسي أيام حولي قال xajaaj baa yidhi qaala bnu jurayjin qaaladana waxay la mid tahay isagoo xadathanii ama akhbaranii yidhi horaan usoo sheegnayoo xajaaj ibnu moxamed haaliban isagu qaaluu iska isticmaalaa halkan xadahanaa iyo akhbarana isaga waxa badanba markaa qaaladiisu imaka ragga kale ama taas oo kale khaasatan in mudelis hadduu qaalo la yimaado itisaal kuma cadda oo waa wax kii camtiisii bay la mid noqonaysaa ay la xukum noqonaysaa laakiin isagaoo kale qaladiisu waa samaac waa wixii uu maqlay buu isticmaalaa xajaaja marka wuxuu yihi qaala qaala bnu jurajin ina juraj baa yidhi ina jurajna uu ka maqlay isaga ka maqlay akhbaranii abu zubayri anahu samica jaabira bna cabdillaahi radia allahu canhuma yaquulu اctazla waa dheeraaday annabiyu salى اllahu عalayه wasalam nisaa-u dumarkiisii shahran bil ayuu ka fogaa uu iskaga tegey ka dheeraaday oo meel gaaru iska gelayay qurfo yaroo kale fakharaja ilaynaa markaasuu soo baxay rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waa mashrubadii ama qurfadii buu ka soo baxay sabaaxa tiscin wa cishriina waa subaxdii sagaal iyo labaatanaad faqaala bacdu lqowmi qowmka barhkood baa waxay yidhaaheen yaa rasuula allahi rasuulkii ilaahay ow inamaa asbaxnaa waan waa beriisanay dee inuu bil dhaartayna waa la ogaa litiscin wa cishriina sagaal iyo labaatan oo dee weli muddadii may dhammaan bal halkan kharaja alayn ilaynaa sabaaxa tiscin wa cishriina subaxdii sagaal iyo labaatan ay bishu ayd buu nagu soo baxay ee daahirku wuxuu keenayaaba habeenkii bishu ay sagaal iyo labaatanka ayd subaxdeedii inuu soo baxay subaxduna ama maalintuna tabac waxay u tahay habeenkii oo ruuxu hadduu dhaartaba dhaartan ah oo bil madaxeedna ay ahaydba bishiina la tirinayo ee bishu markay habeenkaas sagaal iyo labaatana ay ku dhammaato waxay dhammaanaysaa markay cadceedu dhacdo habeenkaa dee sagaal iyo labaatanaad maalintiisa ay cadceedeedu dhacdo ee habeenkii soddonaad soo gelayo waana waqtigan dee bishu ay ramadaan oo kale ama keyrkeedba hadday sagaal iyo labaatan ku dhammaanaysa ay bilato xukumkii dee marka ama soomkii la bilaabanayo ama soomkii la dhammaynayo daahirkuna subaxda nafteedii iyadoo maalintii la joogo inuu soo baxay bay ahayd axaadiistuna waa axaadiis keliya waaqaco keliyay ka wada hadlayaan waana isfasirayaan marka waxaanan soo aragnay markii dhoweyd lamaa madat tiscun wa cishruuna leylatan oo aan nidhi habeennimadeediina waan kuba fasirnay taas ayaan kuba fasirnay ayaan bal soo galay marka tan sidaa daraaddeed kolley iyadoo ayna sagaal iyo labaatan bay bishu noqotaa bal sagaal iyo labaatan cisho ay noqotaana ay inoo dambayso dee maalintanina markaa weli may buuxsamine say culimmadu dee axaadiidta iyagoo isku fasiraya ay kuba fasireen waxa weeye waa sabaaxa tiscan wa cishriina waa sabaaxa leylati alatii takunu tiscan wa cishriina weeye habeenkii waxa weeyaan dee sagaal iyo labaatanku markay dhammaatay weeyaanoo waa habeenkii sagaal iyo labaatan markuu dhammaaday ama habeenkii kaba dambeeyey subaxdiisii oo macnaa adu waxay ku fasiraan un waa subaxdii soddonaad markii ay soo gashay laakiin bishii ay habeenkii bilatay dadkuna aanay ogeyn oo rasuulkii ilaahay ogaa ayuu soo baxayba oo wuxuu leeyahay bacda tamaami tiscati wa cishriina yowmanba weeye oo oo ah iyo markaa sabaaxa leylati alati bacda tiscin wa ishrin tiscata wa cishriina yowman habeenkii sagaal iyo labaatanka maalmood dabadood ahaa waa habeenkii soddonaad subaxdiisii ayaa rasuulka ilaahay soo baxay kolley taasna waxaa keenaya waa nooc yar ta'wiil ee waxaa keenaya axaadiista wax keliya ka wada hadlaysay alfaadaheeduna ay bal matalan kala dunaayeen macnaheeduna uu taa ahaaba alfaadihii kale ee kama sariixsanaa in lagu fasiro ayaa lafdigan dee kolkol waxaa macnuhu aan macno ka duwan keenaya ayaa keentay in lagu fasiro faqaala bacd lqowmi ya rasuula allahi inamaa asbaxna litiscin wacishriina faqaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam ina shahra bishu yakunu wuxuu noqonayaa tiscan wacishriina sagaal iyo labaatan uma dabaqa nabiyu sala allahu calayh wasalam biyaday labadiisii gacmood buu isku daboolay salaatan saddex goor maratayni laba gooroo saddexdaa kaba mid ahaa biasaabici yadayhi kulliha fari gacmihiisan ama dee farahooda oo dhan oo toban kuway dhammaayeen laba goor waa labaatan markaas والثالثة مردii صدexaadna بتسع منها mid buu laabay suulkiibaa buu laabay saddexdii intii kaluu isa saaro waa sagaal waa ti aan xaliba soo aragnay saasoo waa isagoo cadaynaya hadal buu ku cadeeye ficilkiina kuma darayo bishu intaas way noqotaa bal weli ina xadiidkan duruqdiisii ama de maya xadiidkan riwaayaadkiisii yaana odhani waa ka haro duruqdiisii mawduucan axaadiid kala duwan baa kuba yimid tiba ay noo socoto waa xadiid kale oo saxaabiyad kale warinayso laakiin macnahaa leh markii hore xadiid caaishaan soo aragnay xadiid jaabir iminkana waa xadiid kale xadaثna haruن بن cabd للahi qal xadaثna xajaaج بن mحamedi qaal qaala بnu jurayji ina jurayj baa wuxuu yihi أخbaranii yaحya بn cabdالlahi bn mحamed bn sayfiy hadda markii dhaweyd baa xajaaj ibn mحamed iyo ibn jurayj wuu inoogu sugnaayey lakiin xadiidkaasi xadiid jaabir buu ahaa waa xadiid umu salma xadiidkani walow labadoodii sanadka hore inoogu sugnaayay ku sugan yihiin marka ibnu jurayj hadduu markii hore abu zubayr kaba warinayey maanta waa nin kaleo muxuu yihi akbaranii yaxya bnu cabdillaahi ibni moxamed ibni sayfiy nin hore aynu usoo maray kolley moxamed ibnu sayfiy oo isaga awowgiiyana awowgii baa loo tiiriyo yaxyo kala u dhaxeeya xagga abtirsiinta oo moxamedkaasi waa moxamed ibnu yaxya ibnu sayfiyi weeye bal markaa ninkaasa ii waramay oo wuxuu igu waramay أن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث أخبرو nin la yidhaaho عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث baa u waramo taaبiciya ninku isagu imika inoogu horeyso hore umaynaan soo arago nin أxaadiiثiisu ay yar tahay gees waa nin taabiciya horta oo ثiqa oo reer beni maqsuuma waana ninkan ka warinaya xadiidka umu salama umu salamana aabihii bal mثalا cabdالرحman ayay dee waxa weeyaan bay ilmaadeen ruma yihiin umu salamo waa isla reero waa reer beni maqsumo ninkani waa cikrimatu bni cabdiraxmaan ibn alxarit ibni hishaam xarit ibni hishaam kaasna abujahl bay walaalahayn lakiin waa saxaabi dagaalkii beder iyo dee kuwa xagga gaaladu kaba jooga markii dambuu soo islaamay dagaaladii shaamna waaba lagu dilay xarit ibni hishaam dee umu salamana waa umu salama binti ay umaya ibn lmugiire hishaamkaasna ina mugiire u ahaayo xarit ibni hishaam ibn lmugiire iyo umu salama binti umaya ibn lmugiira markaa ama awowgii xaaris bay ilmaadeeriyiin iyada markaa bal waa taase gees kale waxay walaalayiin ninkii caalimka ahaa ee fuqahada madiine toddobadaa ka mida abubakr ibn cabdiraxmaan ibn alxaaris waa fuqahada madiinuu kaba mid yaha abubakr waa walaalkii laakiin aad buu axaadiisiisa u yar tahay oo bukhaari iyo muslim iyo ibnu maaja iyo nasaa-i oo isagu axaadiistiisa soo saaray xadiidkan keliyaanu hayno ayuu intaba ku leeyahay xadiid kale kuma laha waa nin axaadiistiisu ay yartahy lakiin hiqa akramat bn cabdiraxmaan bn alxaaris muxuu yidhi akhbarow ana uma salamata radia allahu canha umu salama ayaa akhbaratu cikrimay u warantay oo waxay ugu warantay ana nabiya salى اllahu alayh wasalam rasuulki ilaahay xalafa inuu dhaartay anlaa yadkula inaanu u gelin calaa bacdi ahli ehelkiisa barhkood shahran bil oo waabay khaasa waa barhkood inaanu bil u gelin falamaa madaa tiscata wacishruuna yowman eeg sagaal iyo labaatan markay dhammaatay weeyay tagtay waa tan riwaayadaa jaabire ahayd sabaaxa tisca wacishriinana aan kuwan ku xambaarnaynu kuba fasiray caisho xadiidkeedna waan soo aragne ujeeddadu sagaal iyo labaatan cisho habeenadna way kasii horeeyeen sagaal iyo labaatan cisha markay tagna habeenkii sodobaad baa soo galay dee bishiina hadday sagaal iyo labaatan ku dhamaatay markaa way baxday wey ayuu hadaa calayhim kuka lahay waa hadday subaxdii dhaba tahay sidaa xadiidka ku sugnaa jaabir aw raxama soo caraabo dee galabnimadii wuu yimi intay cadaadu dhacday dabadeed faqiila lahu waxaa lagu yihi xalafta waad dhaaratay dee dadkii kuba yimi caayishayabaa kaba mid ahaa ya nebiy allahi anlaa tadkula calayna shahran bil inaanad noo soo gelin baad ku dhaaratay qaala markaa rasuulka ilaahay baa wuxuu ihi ina shahra yakunu tiscata wacishriina yowman bishu sagaal iyo labaatan buu noqdaa tan eeg soddonna waa noqdaa weye markaa bishani sagaal iyo labaatan bay ku dhammaatay soddonna waa noqdaa laakiin bishani sagaal iyo labaatan bay ahayd oo sagaal iyo labaatan bay ku dhammaatay xadaثna isxaaq بn ibrahim qal akhbarana rawx وxadaثna mحamed بn الmuثanى qal xadaثna الضaxaaq yaعni aba caasimi جamيعا can ibn jurayji bhada اisnaadi mثla ضaxaaq adugu waxa weeyaan waa daxaaki aba caasim الnabil waa imaam macruufa lakiin bukhaari muslim waa siduu kaga wariyaaye laakiin bukhaari isagu waa la kulmay sheekhyadiisa waaweyn ama dabaqada koobaad ee sheekhadiisana kaba mid weeye oo isagu waa sida laab buu kaga wariya abu caasim الnabil marka muxuu yihi can ibni jurayjin bhada isaadi milahu waa xadiiskii hore mid laba mida xdثna abubkr بن أbي شhybة qال xdثna محamed بن bشhr qال xdثna ismاعيل بن أbي khاld qال xdثnii محamed بن sعd عan sعد بن أbي وqاص رadي الله عnه محamed بن sعد بن أbي وqاص weeyo abihii sacd buu ka warinaya horena waynu usoo maray محamed بن sعd qal wuxuu hi markaa sعد بن بn أbي وqاص darba rasuul الlahi slى الlaه عليه وsلم rasuulka ilaahi baa wuxuu ku dhuftay biyadii gacantiisii ayuu calى اأkhrى tii kalu saaray ama saa ugu dhuftay faqaala wuxuu ihi الshahru haakada وhaakada ثuma naqصa في ثaلiثaةi اصبعa markii saddexaad uu gacmaha isa saarayey buu far buu laabay horena ibhaamka inay tay baynu usoo maray ama ka midig ha noqdo ama ka bidix waayo shaki baan kusoo maray casharkii xalayto naabishu saasun buu noqdaa weligiiba maaha ee saa waa noqdaa ee waana soddona uu noqdaa sagaal iyo labaatan ba yaro soddonna way u badantay labadaas u udhexeeya وxadثnي الqاsم بن زكريا qال xadثna حuseين بن علي عan زائdة حuseين بن علي الjuعفي iyo زائdة بن qdاmة caشharkii xalayba way noogu sugnaayeen عan ismاعيل عan محamed بن سعد عan أbيه رadي الlه عnه عan النبي صلى الlه عليه وسلم qال أنه qاal الشhهر هاkdا وهاkdا وهاkdا oo maxay caشhرا وcaشhرا وتiسعا mرة wey mar buu sagaal kaba dhigay intaasuu noqdaa de inta kalena waabuu noqdaa kolley bal marka أxaadiista macnaheedu waa inoo cadiyay la tahay horena waynu usoo maray lakiin bal masألa yar jirta uno halkan culimadu kolkolna ay yar baxsiya dee meelo kalena ay kaba hadlaan orux hadduu san oo kale dhaari ay kaba dhacdo ama naderba galo soon baabuu noqon karaa inuu bil soomo bishu hadday bil machuuda ama mucayana ahayd waa bil ba dee ayuu magacaabayo waa bil gaara iyada markaa dee arrinkiisii ama dhaartiisii ha noqoto ama nadarkiisiiyo wixi bishii ama hadday sagaal iyo labaatan noqoto ama soddon noqoto tii unbay ku dhammaanaysaa rasuulka ilaahay dhaartiisana waxay ku xambaarnayd in waa bil mucayana ee kollay malaa bilowgeedina lahaa laakiin hadduu bil unu yidhaaho oy dhici kartayna inaanay bilowgii waafaqin oo kale taas dee intooda badan culimadu waxay kaba dhigaan dee in soddonkii la buuxinayo khaasatan waa isagoo dee bil imaka kaba bilaabay oo kale oo dee dhexdeed kaba bilaabay ama bil mu aan mucayan ahayn oo kale taas bay inta badan kuba tagaan walow dee bacd alculamaa dee qowlkooduna axaadiisani ay xujaba u noqon karto ah haddii uu waxa weeyaan yidhaha bil xataa yaana mid mucayanaba ahaanine in lagu kaaftoomi kara sagaal iyo labaatan oo kale lakiin gaaliban dee fuqahadu iyagu waxay leeyihin waa bishii mucayankayd waa sax lakiin ta kale oo kale iyo muddadii waa la taamaya sida dee dumarkan ixdaad kale oo kale ama haddii lagaba dhinto bal bil dhexdeed hadday dhacday bishaa iyada dee oo markaa arrintu ay dhacday soddonkaa la buuxiyaa bishaa marka la tirinayo laakiin bilihii kale dee iyadu bilo inay dhammayd afar bilood bay ahayde ama dee tan gaaladana lamaba tirinayo ee bishan kale hadday naaqis tahay iyo haddii ay buuxdaba bishii unbaaba la tirinaya oo bishii saasay uguba dhan tahay laakiin dee tibal maalan bil tobankeed ba hadday geerida dhacday oo kale imaka labaatan baa halkan lahayaa tii kale markaa sagaalun lagama dhigayo o la odhanayo bishii intaasay ku buuxsanaysaaye soddonkii waa la buuxinaya taas ay dhexda ay dee kaba ay tahay markaa laba tirinayo nadarkii iyo waxyaalahan kalena markaanay bil mucayan ahayn taasuu noqon ama marka kale dee bilihii kale ama madaxeed la waafaqa ama taas kollay sa dee axaadiisan aan ku haynaa xukumku noqonaya وxadثnي محamed بن cabd للahi بن qhزاn qال xadثnي عaliي بن xasn بن شhقيq وسلمة بن سليمان raggana hore waan usoo aragne qاala waxay yidhaheen أخbarana cabdاللahi سلمة بن سليماana katibkii ama kana yuwariq لcabdاللahi bay kaba cabiraan ujeedadu waxbuu uqori jiray waana nin isba ثiq ah oo u qori jiray cabdالlahi بن مubaarak waxaan cabdالlahi baa noo waramay yعni بن المubaarak waa imaamkii dee ay yidhaaheen اجtamacad fihi khiصاal الkhayr أخبرنا إسماعيل بن أbي khالد في hda الإسناaد بمعنى xadيثihima waa labadii nin hore ismاعيل kaba warinayay xadiiثkoodii macnihii oo labada hore maxay ahaayeen eeg mar zaa'ida imaka oo ismaaciilkaas baa ismaaciil ibn abi khaalid ahaa dariiqii ka horeeyeyna moxamed ibnu bashir markaa moxamed ibnu bashir iyo zaa'idatu ibnu qudaama ismaaciil ibn abi khaalid bay xadiidka ka wariyeen cabdillaahi ibnu mubaarakna ismaaciil ibn abi khaalid uu kaba wariyey lafdigoodii kuwa hore waan soo aragnay labadaba lafdigooda wuu soo taam yeelay laakiin riwaayadan cabdullahi ibn mubaarak wuxuu u ixaaleeyey riwaayada hore ee ay bal maalan taasoo bimacnaa xadiiثihimaana labada tasniyadu waa markaas moxamed ibn bashir iyo zaid ibn qudaama baabu bayaani ana likuli baladi ru'yatahum wa anahum idaa ra'w lhilaala bibaladi laa yasbutu xukmuhu lima bacuda canhum wuxuu u baabaysan yahay bayaani ana likuli beledin beled kasta inuu usugnaaday caddaynteed ru'yatuhum ru'yadoodu oo waddan kastaaba markay noqoto aragtidooda ayay ku dhaqmayaan oe ku camal falayaan wa annahum idaa dadkii idaa ra-w lhilaala bishii hadday arkaan bibeledin oo bishii ay u bilato iyagu arkaan laa yahbutu xukmuhu limaa bacuda canhum xukumkii aragtidaasi ma sugnaanayso wixii ka durugsanaa kaleba masalo dee waan arki doonaa xadiidka dee waqtiyadeednana wej kalaabay yeelan kartaayo waqtigaas ee dhulkii kala durugsanaa meel aan sidaaba u kala fogeyn maaba dhici karta qoladan bishii intay aragtay kuwa kale ayaama dabadoodun inay ka warhelayeen qoladaasi inay aragto iyaguna aragtidoodii ay kuwa soconayeen haddii la kala fog yahay oo meeshii dee ama bil laysu soconayay dee markaa wax la fuushayo ama la lugeynayo waxaaba dhici karta iyagoo kuwani ay bishii ka hor arkeen inay ogaadaan bishii oy dhameeyeenba inay ogaadaan oo taasi kolley waa wixii iyaga u sahlana ay laba iman karayeen walow inaga wadcigii isbedelayo dee waatan wixii lays ogaan karayo ee wixiina laba hubsan karaye bal waxa uu u tarjamaysanayaa xadiidka inooguba iman ee xagga markay noqoto soomkii iyo afuritaankiisii iyo in mandiqo kasta dee ru'yadoodii ay loo ictibaarinayo oo markaa dadkii ade iyay kaba durugsanaa aragtidoodaas xukumkeedii inaanu laazimayna bal taa xadiidkaan arki doonaa waxa kuba yimi xadaثna yaحya بن yaحya وyaحya بن أyub وqtaybaة وبن xujri qala yaحya بن yaحya أخbarana وqala الآkخaruna xadaثna ismaaعiil whu بن jacfari dhammaantood ba ismaaعiil bay ka wada wariyaan siiqadan ba kala duwan أخbarana iyo xadaثna عan mحamedi whu بن abi xrmalةa عan quraybi أن أم الفضل بنت الحارث بعثت إلى معاوية بالشام كريب مولى بن عباس ayaa مaxaa dhacay أم الفضل oo iبن عabاس hooyadii ah waa iبن عabاس ama iلم عabاس hooyadood ayaa أم الفضل بنت الحاrث waa لباmة بنت الحاrث ayaa بعثtu dirtay كريب bay dirtay إلىa معاaويةa معاaوية u dirtay بشام بلاد شام oo mucaawiyana waqtigii cumar ilaa waqtigii cusmaan dee shaam isagaa waaligeed ahaa markii dambe cusmaan laba dilayna waa si khilaafku uu jiray oo dee isagaa mandiqadaa haysay intii xataa uu diidanaa daacada amiir almu'miniin cali bnu abi aalib ee umuurihii ay jireen khilaafkii markii dambe xasan ibnu cali uga tanaazulayna isagaaba amiir almu'miniin noqday oo dee bal labaatan kaasnood ee waaliga uu ahaa mooyaane labaatan kaloo haddana khilaafadii iyo imaaradii guud ee islaamka hayay qaacidadiisa iyo caasimadiisuna dimashaq bay ahayd haddaba xaajo iyo arrin bay u diratay mucaawiya ayay u dirtay kurayb umulfadli qaala wuxuu uhi faqadimtu shaama shaam baan imi faqadaytu xaajataha waa wixii ay usoo dirtay ee dee mucaawiye kuba xidhnaayo arrintii buu gaadhsiiyey xaajadii buu usoo dhameeyo waan guday wastuhilla calaya ramadaanu ramadaan baa ii bishay waana bishaami anigoo shaam jooga kolley ficilkan in badan waxaaba loo isticmaalaa iyadoo majhuulun loo bineeyo istuhilla calaya ramadaan oo ujeeddadu siiqadan uu kuba yimaado xataa macnaa ramadaan faacilkii aan kaba dhigno sidan ku laqbeeyey maka oo ramadaan baa bisheedii muuqatay ama ii bilatay walow barhkood ay soo naqliyeen in siiqadii kale caadiga ahaa istahallana uu ku iman karo waxaa la mida dee imaka uhilla alhilaalu oo kale taasna waa kolley taas baa badan in siiqadiisa laga dhigo siiqo majhuul lagaba dhigo ficil kolley afcaalo kala duwan oo saa ku timaada luqada carabeedna way jiraan fara-aytu waxaan arkay alhilaala bishii baan arkay laylata aljumucati habeen jumcaha ثuma qadimtu madinata madiine ayaan nimi fii aakhiri shahri bishii baa rabaada shaamma ugu bilatay halkaas way arkeen isagu waa arkay dadkii kalena way arkeen dee markaasna amiirulmu'miniin waaba bilaadiisii ah waa la soomay oo aragtidaasaa lagu soomay habeen jimcaana way ahayd markaa bishii muu dhammaysan shaam iyo uu soo safray oo wuxuu soo gaadhay madiina bishii oo dabayaaqo ah rabadaan fasa'alanii cabdullaahi bnu cabaasin radia allahu canhuma cabdullahi bnu cabaas baa i weydiiyey uu i weydiiyey uu i warsaday weeyaanoo dee kollay axwaalihii ama mucaawiya ha noqoto ama shaam ha noqotee waxyaaluu weydiiyey sidii uu warsanayey baa maxaa dhacay uma dakara alhilaala adigoo waraysigu uu ka horreeyo dee uu warsaday oo umuuruu weydweydiiyo dee dadka axwaashoodii iyo bilaadda axwaashoodii buu ka warsaday marka hadalkii dee si u socdiyo istikbaarkiisi ama waraysigiisii ayaa wuxuu ibnu cabaas hadal qaaday u xusay bishii rabadaan aakhirkeedna waa la joogaa faqaala wuxuu yihi mataa ra'aytum lhilaala bisha goorma aragteen goorma bisha aragteen faqultu waxaan ihi ra'aynaahu leylata اljumucati habeen jumco ayaan aragnay faqaala wuxuu yihi anta ra'aytahu hamsadiisi faamku way xadfantahy anta adiga miyaa ra'aytahu miyaa lagu yihi mise adigaba arkay habeenkaa faqultu waxaan nacam haa waan arkay wa ra'aahu naasu dadkuna way arkeen wa saamuu dadkii way soomeen wa saama mucaawiyatu amiirkii mu'miniintuna waaba soomeen mucaawiyana waa soomay faqaala wuxuu yihi markaa ibnu cabaas laakina laakiin annagu ra'aynaahu waxaanu aragnay leylata sabti habeen sabti baanu anagu aragnay waa habeenkii habeenkaa ka dambeeyey falaa nazaalu kama suulayno nasuumu inaan soomno xataa nukmila halaaثiin anagu sabtida iyadaan tirsanayna jimcihiina ma tirsanayno inay dee markaa qalaaba lagu yeelan laha ee sabtida iyadaan iska tirsanayna mana suulayno inaan soomno ilaa aan soddonkii dhamayno aw naraahu amase intaanu soddonku dhammaan sagaal iyo labaatano dee iyagiiba ay waafaqaan oo aan ku aragno adigu inaan aragno hortii soddonka oo waa sagaal iyo labaatanka habeen ay bishu ku dhammaato iyo inaan soddonkii buuxsano mooye waan iskaba wadanayna faqultu waxaa idhi awalaa taktafii miyaanad ku kaaftoomahayn biru'yati mucaawiyata wa siyaamihi mucaawiye iyo aragtidiisa iyo soomkiisa isagaa dee amiirkii ahe aragtida uu isagu arkay baa taa ama bilaadii uu joogay lagaba arkay iyo soomkiisii miyaanad ku kaaftoomahayn faqaala wuxuu ihi laa may kuma kaaftoomayne haakadaa sidaas ayuu amaranaa rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahayna amray saasuu rasuulka ilaahayna amray washaka yaxya ibnu yaxya fi naktafi aw taktafi xadiidku baabku waa xadiid kanuun markaa afartii sheekhe muslim lahaa yaxya ibnu yaxya tamimi ayaa isaga shaki muxuu ka galay halkaa naktafi ama taktafi oo imika maxaan aragnay intooda kale inay yidhaaheen waa saddexda kaleba riwaayadoodu awalaa taktafi ibnu cabaasow miyaanad ku kaaftoomahayn biru'yati mucaawiyata wa siyaamihi halkaasaa isaga shaki ka galay lafdigii oo awalaa taktafina waama yidhi laakiin maxau yihi iyo awalaa naktafi markaa in la yidhaha halkaa bedelkeeda miyaynaan ku kaaftoomahayn miyaynaan ku kaaftoomahayn biru'yati mucaawiyata wa siyaamihi mucaawiya soom aragtidiisa iyo soomkiisa markaa tan buu ihi albaabka horta xadiidkana inooguba sugan kale waxaa la arkaana dee aqwaasha culimada iyo un mooye xadiid kaloo marfuuc oo kaleo inooguba sugani ma jirto xadiidkan inoogu suganna marka la eego inta kaleo dhami dee waa mawquuf bay ahaydba waa intan cibaaradan ah haakada amaranaa rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam ishaaradii markaa maxay noqonaysaa halku u laabmaya ma in dee aragdin waxa weeye intaas kollay daahirka cibaaradu waxa weeyaan inuu ujeeday amaranaa an laa nactamida calaa ru'yati gayrina oo dee inay waxa weeyaan in ma tirada in la buuxiyaa ama se la arko sida axaadiistii baan taa kuma soo maray xadiidka daahirkiisu waxa weeye cibaarada iyo sida loo xujaystay loona daliishadaa in macnuhu yahay rasuulka ilaahay wuxuuna amray anlaa nactamida calaa ru'yati gayrina walaa naktafiya biha de inaanaan dadka kale ru'yadooda ictimaadsan aanaan ku kaaftoomin bal laa nactamida ilaa calaa ru'yati ahli beledina waxaan ku ictimaadsanayna ama aanu ictimaadsanayna waa dadkii beledka iyaga aragtidoodan aragtida dadka kale nama khusayso taas baa cibaaradan daahirkeedu uu yahay waana jaanibka ciddii daliishatay halkan masalan u daliishatay in dee qolo kastaaba ru'yadooda ay leedahay iyagu waa jaanibka iyo siday u fahmeenba kolle waana macno daahira marka la eego lafdigan walow barhkood dee ina maka shawkan iyo hadal dheer uu leeyu ka dhigaya ijtihaad ibnu cabaas tani inay tahay uu fahamka caynkana diidayiyo taas oo kale tirmidi oo kale raximah اllahu tacaala oo xadiidkan muslim la wadaagsaday cunwaan buu u dhigtay imika cunwaanka waxaan odhanayna waa cunwaankii nawowi markaa muslim tarjamadiisii maaha laakiin isagaa taraajimtale tirmidi sidan bukhaariba u leeyahay tarjamuu dhigtay oo ma jaa likuli likulli ahli beledin ru'yatuhum bal wixii ku soo arooray beled kastaba ehelkiisu inay aragtidooda leedahay xadiidkan uu soo arooriyey laakiin taasi waaba la odhan karaa iyadna waa hadal mujmale muxuu raaciyaa isagu wاlcamalu عalى hada الxadiiثi cinda ahli اlcilmi ana likuli ahli beledi ru'yathm khilaafba ma soo geliyo wax kale ma soo naqliyo deetuu idhaaha waa tirmidi matnigiisa oo u laami karta camalku xadiidkan korkiisuu ku sugan yahay ama xadiidkan siduu faa'iideynayo cinda ahli اlcilmi oo maxay ah beled kastaba aragtidooda inay leedahay marka waxaan leenahay xagga masalada marka la eego kolle iyadoo dee waktigeena waxyaalo badani ay soobo kordheen oo kale waa masaladan xaggan ah ama ikhtilaafu lmadaalic ama bilaada kala durugsan xataa hadday madlac tahay xukumkeedu muxuu yahay qoom haddii ay arkaan habeenkii dhoweyd waxaan soo nidhi markii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh sumu liru'yati ru'yadan ama dee ama markaa aragtaan inaanay ru'yadaasi ahayn ruux kastaba inuu gaar ahaantiisa u arkay inaanay ahayn oo ruux kastaba aan lahayn dee adigu waxaad aragtun baad ku dhaqmaysaa waa cid shahaadadooda la aqbalo halkan dee si axaadiis inoo faa'idanaysa xataa ruux kale oo cadliga waa la aqbalaya walow meelaha kale laba cadli un la aqbalo dee suurooyinka kale laakiin soomka waa loo ixtiyaadoonaya hadday dee ay bishii ay sugaan in dadkii kale ay soomayaan markaa taas oo kale waxaa jirta in badan oo ama ahlucilmiga intooda badan inay ictibaarinayaanun dee taa ru'yadaa caamka ahoo haddii beled laga arko bilaadii islaamka waktigoodaa horena in la wada ogaadaa aad bay u adkayda laakiin imakay suurtagal tahay bilaaddaa lagaba arko inay aragtidaasi laazimayso laakiin dawaa'if culimada kaba mid ah ibnu cabaas baha ugu horeeyo taabiciintii qeyb kaba mida ha lahaado qowlka madhabka shaafici mashhuurka kuba haba ahaadee waa in qolo kastaba ru'yadooda ay leedahay ee kuwaa le qolo kastaa ru'yadooda leh ayaa waxay ka dhigeen barhkood dee ikhtilaafu lmadaalic waana dee waxa dhow barhkood baa ka dhigan waa kala fogaanuun oo dee kolley waa qowl aada u baciida xataa naweyna halkan waan soo naqlinayaa barhkood inay yidhaaheenba waa masaafo salaada lagu gaabiyo oo taasi markaa macnu ay tahay intaa dee masaafadaa salaada lagu gaabinayo ama aan lagu gaabinayn baa ru'yo keliya wadale haddii ay dad aan de masalan meel boqol kilomitr ba dadka u kaaba durugsan yahay inaad ru'yadaada gaarka ad yeelanaysa waana arrin fog maanta barhkood baa eega xagga amiirka iyo taas iyo manaadiqdo kolkolna imika masalada ay yar xayar adkeeya de haddii muslimiinta wax iskuma raaci lahaayeen oo ru'yo keliya laga wada dhaqaaqi lahaa umuurahan kolley siyaasiga ah oo dawlad kastaaba dawladaha qaar baa dhici karta dee araggooda iyagoo ay arkaan mooyaan dadkii inay ha ku raacin ama yaanay kuma raacin cid kale inaanay aqbalin moo dee dalalka qaar waa taa dalalna dee sidenoo kale inagoo inaga tabaca hadday cidi aragto dalalka qaarna oo aragtida beledkooda un ayay kuma kaaftay markaa dee kolley umuuro siyaasadeed baa keenaysa in badan baa lasoo jeediyey in ru'ya muwaxada la yeeshaa kolley waa yar adag tahay sucuubadan ah dawladaha kala duwan ee barhkoodna ay dee toodeyn mooyo ta kale aanay aqbalsanaynba iyo waxyaalahaas ayaa kolley keenaye bal markaa waxaan leenahay suuro adigu ijmaac ahaan lasoo naqliyaa waa jirtaa ibnu cabdilbariya ay soo naqliyo isaguna dee qowlkan u iisha wuxuu leeyahay bilaadu hadday aada iyo aada u kala durugsan tahay oo wuxuu mithaal kaba dhigay khuraasaan iyo andalus dee isku waktiba habeenku uma galo waxaa laga yaabaa intaasoo saacadood baa udhaxaysa bilaadu markay saasoo kale u durugsan tahay iyada markaa wuxuu ijmaac soo naqliyaa in qolo kastaa ru'yadeeda ay leedahay waayo waktigii habeenkuu gelayaaba kala duwan andalus waa imika spain iyo portugal iyo dee khuraasaanna dee mahmaa meelaha ugu sokaysa waa eeraan berigeeda iyo qeyb afqanistan kaba mida iyo dee markaa isgusataan iyo qaybo kaba mida khuraasaan waktigaa la odhanayay marka wuxuu leeyahy labadaa bilaad oo kaleo markaa bilaad islaam wada ahaa ayaa wuxuu leeyahy taas oo kale dee iyagu berigaa hore say isu ogaadaan dhowr bilood baa loo soconayeyba hadday islaahaan ruuxa andariskaba yimi dee hadduu soo socdo muddo dheer buu khuraasaan uba soconayay marka sina kumay kuba kulmayn marka bilaadu hadday taa tahay iyada wuxuu leeyahay waa la isku waafaqsan yahay qolo kasta aragtidoodii inay leedahay lakiin wixii aan ta ahayn kulle khilaaf baa jira in badanoo ahlucilmiga kamida waxay leyihin de wixii bal masalan اktilaf اmaطaalic waa la ictibaarin kolle xadiiskana waa tukenayo imika umuurahan dee kuwana waa kuwaas oo ah haddii ay meelun kaba sugnaato ama imaan dee waxa weeyaan taasi in dee la eegayo qolooyinkale may ee اkhtilaaf اmaطaalic iyaga naftooda waxay qabaan haddii dee imaam keliya dadka ay wada leeyihiin maطaalicdin ay kala duwan tahay isagii uu la yimaado uu matalan amaro dadkii uu yidhaaho hala soomo iyada taa waa lagu soomaya iyadoon taa la ictibaarin oo masaladii markay masale ijtihaadiya ay tahay xukumkii imaamkuna ijtihaadkii buu meesha kaba saarayaa bay dhahaane calaa kulli xaalin baan waxaan leenahay xadiidkan daahirkiisu waxa weeye aadna way u kala durugsanaan iyaga bil baa loo kala soconayay marka sidaa loo kala fog yahay haddii bal duruq lagu mideeyo la helo oo umuurahan siyaasadeed meesha kaba baxaan dee waaba sax haddii kale dee waxay noqonaysaa inaad bilaadi intii isku bilaad ahayd batooda ay ilaashato dee kol halbaa dhib baa waxaa kaba yimaada arrimaha qaarkood ruux beled joogo dadkii beledkii aanay soomin ayaa odhanaya beled fulan baa laga soomo anigu iyagaan waafaqaya marka khilaafku dee intuu noqon lahaa waxa weeyaan khilaafku marka uu yahay laba beled ay iskhilaafsan yihiin iyo haddii magaalo keliya dadkeedii ay kala iskhilaafaan ay kala duduwan yihiin de waxaa khilaaf yar fool xumaanaya dadkii meel wada joogay oo kol haddaan wax lagu mideeyo la helahayn ruuxu beledkiisi taabica noqdo kolba sida beledkiisu yahay un ama sidaa dee ciddii kolba maamulaysa ay iyagu u dhaqaaqaan ama dee la arko taasna ku waafaqay lakiin aniga may beled fulan baa la sheegay oo markaa qolana waan iska khilaafaya oo dee markaa dadkii oo sooman baan afurnaan ama dadkii oo afur dee afuran baan anigu keligay soomaya oo khilaafkii uu noq kusoo noqdo xaafad keliya ama taasna dee meelo qaarkood dhacaysa mandiqadeena kollay taasi wax laga rooyahay weeye haddaan wax kale la helin oo lagu mideeyo dadka muslimiinta باب بيان أنه لا اعتبار بكبر جلال الصغر والله سبحانه وتعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا